halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatankiyo sagaal iyo afartanka mitir band iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa habeen salaaso ah bisha abriil waa toddoba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaa si wada jira halkani ka daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
iminka iminka matalan bacdan kaaga warramo sacaadidiin wuxuu wuxuu ku bilaabay inuu maxay ahayde hargeysa bartankeeda dukaan yar ka furo uu ku iibin jiray maxay ahayde raashinka iyo duruucda yaryar iyo waxaa jirta halkaasuu ka bilaabay iminkana wuxuu leeyahay maxay ahayde meesha ugu weyn hargeysa
waa sahre axmed maxamuud sahre halgan oo ka mid a fanaaniinta soomaalida haatanse ganacsi muuqda ka samaysay magaalada hargeysa waxay ka hadlaysaa maaraynta maaliyadda iyo guusha laga gaadhi kara ganacsiga qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo khatarta shilalka waddooyinka ismaaciilow waa maaraynta maaliyadda halkaasi naga raallihada dhegaystayaal waxaad kaloo maqli doontaan xubintii aan lagu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka horese warkii halabka si dhallinyarada iyo dadka kale danyartaahi ay u maareeyaan maaliyadooda iyo meheradooda waxay qaarkood u baahan yihiin in marka ugu horraysa la gacan qabto shirkadda hormood telecom ayaa ka mid ah hay-adaha taageera dadka doonaya inay ganacsi samaystaan wariyaha v o ed ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya magaalada muqdisho waxaa ka jira hay-ado maxalli ah oo taakuleeya dadka danyarta ah ee ku dhex nool bulshada qaybahooda kala duwan dadkaasi oo isugu jira dad naafo ah haween danyar ah iyo dhallinyaro aan shaqo haysan una baahan in shaqo loo abuuro hay-adda hormuud foundation waxay ka mid tahay hay-adaha maxalliga ah ee taakuleeya dadka dhibaataysan waxaana arrimahaasi aan kala sheekaystay madaxa hay-adda hormuud foundation cabdulaahi nuur cismaan waxaana ugu horreyn weydiiyey bal hay-ad ahaan sida ay taakulada ay u bixiyaan iyo dadka ay siiyaan bismi illahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay colaad hormuud telecom foundation oo ah jinaaxa qaabilsan howlaha horumarinta bulshada iyo gargaarka ee shirkadda isgaarsiinta ee hormuud maalintii xariga laga jaray oo ahayd shan iyo labaatankii may laba kun iyo saddex iyo tobankii mashruucii ugu horeysay oo aan iclaaminay ama shaacinay wuxuu ahaa mashruuc dakli abuur aan ugu sameyneynay koox dumar ah oo kamid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho groupka kooxdaas dumarka ah waxay gaarayaan ilaa iyo konton iyo lix qofood waxaana aan siinay maalgelin yar taasoo ay dadka dumarkaas ay ku samaysanayeen ganacsiyo kala duwan haddii ay noqon lahayd inay dhar iibiyaan haddii ay noqon lahayd inay dukaamo yar oo raashin yar ay gadaan haddii ay noqon lahayd inay ay sarif sameeyaan siyaabo kala duwan marka haweenkao kale maalan markii aada maalgeliseen maxaa meeshaas ka soo baxay oo horumara
hadda haddii aan tusaal kugu soo qaado waxaa jirta qof haween ah oo ku nool magaalada muqdisho waxaa gurigeeda ku nool ilaa iyo caruur ama qoys gaaraya shan iyo toban oo isugu jiro dad agoon ah waxay dhashay waxay ilmaheed ay sii dhaleen waxay dukaan yar oo ay ku iibiso waxyaabaha khudaarta kala noocyada kala duwan ay ku lahayd suuq yaalla xaafadda boolixori maadaama aysan waxaysanin alaabta waxay kusoo qaadan jirta dayn markay dayn kusoo qaado way sii iibin jirtay wixii ka cadeey wixii kasoo kasoo caddeyso ayay biilan jireen marka mararka qaarkood culeyska imaanaya wuxuu yahay markii ay alaabta suuq fiican leedahay ama ay suuqa ku yar tahay qof dayn ku bixinaya ma laha qofkaas wuxuu rabaa inuu qaato lacag cadaan ah islaantaas waxay ka mid noqotay ama nasiib u yeelatay dadkii ka faa'iideystay mashruuceeni maalgelinta aan lacagti yar aan aan ku siinaynay kooxda dumarka ah markay lacagta heshay waxay awood u yeelatay in inta ay soo qaadan jirtay labanlaabkiisa soo qaadato maadaama ay lacag haysato ay soo iibsato in ay deenka kusoo darsato isla markaasna ay maalintii ay iibin jirtay ama soo geli jirtay ilaa lacag dhan sideed boqoloo kun oo oo shilin soomaaliya taasoo macnaheedu yahay ilaa lacag u dhiganta afartan dollar oo faa'iida oo faa'iido ah marka taasi xas waxay marka ay noo sheegtay in nolosha reerkii wax badan iska bedeleen in awood macnaha ay u leedahay inay reerkeeda biilato inay lacag ay ka samaysato dhigaal ah oo u dhigmayso isla markaasna ay heshay mataqaanaa ay u suuro gashay inay ballaariso ganacsigii oo ganacsigeeda horumar ay ay macnaha ka samaysay sidoo kale waxaad tilmaantoo kale oo ka mid a dadka naafadaha oo kale qaabkee u maalgeliseen oo kale maalan waa qofku naafiya waxaa jirto dadka naafada ah ee ku nool soomaaliya amaba guud ahaan naafada dadka soomaali dhexdeeda markii la joogo badanaa kuma helaan xuquuqda asaasiga ah oo ay leeyihiin ay ugu horeyso in la ixtiraamo in la karaameeyo inay dadka lamid yihiin marka qofka soomaaliga markii uu arko qof naafo ah ama gurguuranayo waxa ugu horeeya kusoo dhacaya waxay tahay inuu tuugsanayo marka si arrintaas ayada ah marka looga bedelo aragtidaas ay dadka qabaan isla markaasna manaha dadka naafada inay isku filnaadaan oo ay ayaga ay waxsoo wax soo saartaan gacan looga geysto ayaan waxaa maalgelin u sameynay ilaa iyo labaatan kamid a dadka naafada ah oo isugu jiro rag iyo dumar waxaan u sameynay waxay noqdeen sariflayaal lacagaan siinay alaabtii sarifka u isticmaali lahayd aan u iibinay waxay sariflayaal ka yihiin suuqyada magaalada muqdisho ku yaala qaybaheeda kala duwan haddii aan tusaal kugu soo qaato waxaa jirtay gabar kamid ah dadka naafada ah oo macnaha kursi lagu riixayo ama kursi ku socoto nolosheeda waxay tiri rajo badan ma lahayn wax ma haysto waa in hooyada wax weydiiso ma dhaqaaqi karto wax gacanteeda ku jira male waxay kamid noqotay dadkii mashruucaas aan u maalgelin labaatan qofood ah waa waxay samaysatay sanduuqii lacagta oo sarifka lacagta lagu keydsanay lagu shubanaya siinay guriga ay deganta horteeda ayay sanduuqii dhigatay kursiga ay ku fadhiday ama wiiljeerkeeda ayay ku fadhiisatay miisay soo dhigatay sarifkana waa samaysataa miisna waxay soo saartay nanac iyo xanjo iyo alaabo kale iyo kaarka ku hadalka telefoonada ee dadka u gataan marka waxay ii sheegtay marka in kormeerna ugu tagay lafaheedin ay haysato faa'iidin ugu darsantay lacagtaasna ay si ay rabto ay u isticmaasho nolosheeda iyo waxba ay ka bedeshay dadki iyo faamilkiina ee hadda ayada ay caawiso sidoo kale waxaa jiray nin kale oday ah oo naafo ah odayga guurto ah wuxuu leeyahay ilaa iyo toddoba caruur ah markii aan barnaamij ku sameynay kadib wuxuu sameeyaa sarif isla markaas wuxuu iibisadaa rooti iyo moos iyo sarifka iyo iskumarku iibsadaa marka nolosha qoyskiisu ma nolosha qoyskiisa ayuu maareeyey waxweyn ay ka bedeshay
ka waran dhinaca xoogsatadoo kale dhallinyarada xoogsatada oo kale oo suuqyada ka shaqaysa oo waxba aan hayn oo kale ayadana runtii waxaa jira barnaamij kale oo aan gacan ku siinay ama ku taageernay dadka xoogsatada ah oo murumaalka ah maadaama uusan qofka xirfad lahayn ganacsi manaha dhaqaale haysanin ku ganacsan karo waxay noloshooda ku maareeyaan inay suuqyo ka xoogsadaan waxay ku shaqaystaan in badan oo kamid ah gaarigacmada gaarigacanka marka waa laga keliyaa way soo keliysaan marka kiradaas marka maalinkas lacagaa laga rabaa haddii marka maanta uu lacag waayo waa inuu beri bixiyo marka haddii ay dhowr maalin isgaarto waxaa dhacdo marka qaarkood dadkaasi laga kireeya gaargacmada haddii ay lacagta bixin waayaan in la dacweeyo oo qaar macnaha kamid ah ay xas u galaan lacagta ay bixin waayeen oo kirada ah si marka culasaas aan uga qaadno dibcaddii ugu horeysay oo ah ilaa iyo afartan qofood ayaa waxaan u sameynay gaarigacanmo cusub waxaan ku siinay si lacag la-aan ah nin kamid ah oo meesha ka hadlay maalintii wuxuu sheegay wuxuu yihi bahalkan wuxuu iga qaasinya wax kasta habeenkii markaan seexan wuxuu lugteydan ku xiri doonaa lugteydan sarsamid ku xiri doonaa biilkii nolosha ilmahaygana wuxuu yihi si farxad leh oo wanaag ayaan usoo saaran doonaa una soo saaran karaa haddii aan gaargacan ka helo oan ijaar la iga helo maxaa ka soo baxa marka marka gaargacanada loo sameeyey marka gaargacanada loo sameeyey runtii waxay sameeyeen in waxay heleen gaargacan aan kira laga rabin gaarigacan aan iisoo xariira lahayn gaarigacan ay saacaddii rabaan ku shaqaysan karaan saacadii raban ay ay ku nasan karaan isla markaasna waxay in badan awood u heleen inay maareeyaan biilkii iyo noloshii ilmahooda axmed xasan colaad v o a muqdisho
cawaysan wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii waa go-aan kaga eed nagala socoteen haatanna boosaaso bangiga salaama oo laga hirgeliyey deegaanada puntland ayaa la yimi hanaan ganacsi oo lacago ku uu ku amaahinayo dadka doonaya in ay ganacsi abuurtaan ama mid jira ay sii horumariyaan haddaba siyaabaha kala duwan ee bangiga uu ganacsiga u sameeyo iyo taageeridda uu u fuliyo aan idhaahde ganacsatada taakulaynta u baahan waxaa warbixinta nooga soo dirtay waryaheena v o a ee boosaaso faadimo yaasin jaamac ganacsatada yaryar qaybaheeda kala gedisan ayaa koruqaadista iyo ballaarinta ganacsigooda waxa ay kaga faa'iidaystaan qaarkood lacago horumarin ah oo ay ka qaataan bangiga salaam oo xarumo ku leh puntland waxaana arrintani ay u saamaxdaa in ay daboolmaan baahida caqabada ku ah ganacsigooda qaar ka mida ganacsatada ka faa'iidaysatay fursadahan ayaa v o a uga waramay sida ay bangigan ugu celiyaan lacagaha horumarinta ah iyo qaabka ay ganacsigooda u maareeyaan magacaygu waa xasan maxamuud ismaaciil sanjab meesha aan ka shaqeyna waxaa la yidhaha shaakir store waxaana ka ganacsadaa dharka iyo kaba waxaan ka mid ahay ganacsatada ku shaqaysata suuqa bartamaha magaalada boosaaso bangiga salaam waxaan la ahay saaxiib wanaagsan waana waxay iga maalgeliyeen mihradda aan kuu sheegay oo aan hadda ku shaqaysto oo ku noolahay oo reerkayga ku biisho sanadku markuu ahaa laba kun iyo kow iyo toban bishii lixaad lacag waxaan ka qaatay ayagoo ganacsiga ii horumarinaya aan ka dalbaday labaatan kun oo dollar waxay ii qabteen muddo hal sano ah oo ku dhammaanaysa laba kun iyo labiyo toban bisha lixaad labiyo labaatankeeda lacagtii waa ka faa'iidaystay dabcan bangiguna saan rajaynayo bishii waxaan bixin jiray kun iyo konton iyo shan dollar waa gartay ganacsigaagu lacagtaas bangigu ku bilowday mase waxaad rabtay inaad sii ballaaris ganacsigaygu waxoogaa ganacsi kac ku fa'iyo ayuu ahaa inaan ballaariyo baa muhiimadaydu ahayd alxamdulillah wuuna ii ballaartay intaa kaligana kuma eekayn bangigu saddex mar oo kale oo dambe ayay maaragtay baan lacag ka qaatay horumarin ganacsiga aan ku horumarinayo oo ilaa iyo haddeertaan waxaan ka hayaa lacag macnaha cagacagaynaysa boqol kun oo dollar igana socota insha allah waa gartay dabcan suuqa magaalada boosaaso waa suuq aad u ballaaran dad badan oo kala gedisan ayaa ku ganacsada ma jiraanin dad jaarkaaga oo arrintan ka faa'iidaystay haa dad badan ayaa jiraan oo aniga ila mid ah oo barnaamijkan macnaha bangiga salaan banki ka dalbadeen isla markaana kuna shaqaysta haddeertaana sideedoo kaleeto lacagta maaragtay iska raata raateeyo si aan dul saar lahayn oo sharciga islaamka ogol yahay bismillaahi raxmaan raxiim cabdirasaaq cabdi ismaaciil baa la yidhaha walaalay shidaaley baan ahay dadka waxaan ahay shidaalka yeman ka keeni jiray amase imaaraadka ka keeno shidaalkan ka ganacsadaa bangiga ayaan la tacaamula waxaan ka qaatay markii ugu horreysay xoogaa shidaalku maadaama shidaalka shaqaysta shidaalku wuxuu u baahan yahay xoogaa kaydina lacagta ayaa igu yaraatay bangigaan u tegay codsigan u samaystay soddon kun baa laygu maalgeliyey muddo san soddon kun oo dollar baa laygu maalgeliyey soddonkaas kun waxaan ku qaatay labiyo toban bilood bishii waxaan bixin jiray laba kun iyo shan boqol lacagtaas waan ka faa'iiday lacagtii markaan sanadkii laba kun iyo kow iyo tobankii aan qaatay laba iyo tobankii laba kun iyo laba iyo tobankii markii lacagtii ka dhamaatay haddana labaatan iyo shan kun baan ka qaatay sanad kalan lacagta laygu maalgeliyay iyadana waan ka faa'iiday sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankana waxaan ka qaatay soddon kun soddonkii kunna waan ka faa'iiday iyadana sidaasoo kale aan ugu shaqaystay laba kun iyo shan iyo afar iyo tobanka waxaan ka qaatay dhul lagu qiimeeyey lixdan iyo toddoba kun iyo shan boqol isagana haddaan iska bixiyaa wadaa insha allah markii sanadkan hadda bisha sideedaad buu iga dhammaanaya markuu iga dhamaadana inaan si fiican maalgashkila ka qaataan rabaa mangigu waana kubciyey insha allah
xubban nuur siciid baa lay dhahaa anigu waxaan ahay ganacsato ka shaqaysta dharka waxaan ku leeyahay magaalada boosaaso dukaan xijaabada ayaan gadaa lacago badan baan ka qaatay oo laba goora mar labaatan baan ka qaata kun marna shan iyo toban alxamdulilah rabbilcaalamiin bangiga salaam waana soo celiyay mar labaadna way siiyeen waa soo celi waana ka faa'iiday isagana waa iga faa'iidaysta anaguna waa ka faa'iidaysan waa gartay ma jiraan haween adigoo kale oo suuq leeya oo lacagahan inay qaateen aad ogtahay haa kuwa gurya u dhisaan kuwa baabuur bay u gadaan kuwa way maalgeliyaan qaarada waa laga qaata waa lala macaamila waa gartay saw aragtaa tallaabada marka dadka ama ganacsigooda ay ku ballaarinayaan ama ganacsatada cusub ee raba inay ganacsi bilaabaan oo lacagahan maalgelinta qaa maasha allah allahu barakay waxaan aragnay sugnaad tallaabo weyn oo dadka muslimiinta lagu horumarinayo sidoo kale fursadahan waxaa ka faa'iidaysta dhallinyarada khibradaha ganacsiga leh ee maalgelinta u baahan kuwaas oo uu bangigu u gado gaadiid ay ku shaqaystaan si tartiib ahna ay lacagta bangiga ugu celiyaan qaar ka mida ganacsatadan ayaa v o a uga waramay arrimahan maasha allah magacayga waxa weeyaan maxamed cali cumar carabay ku magac dheer bangiga ilaahay kheyraha siiyo wayna maalgeliyeen weliba anigu waxaan ka qaatay maalgelinta basaska bas horaan ka qaatay alxamdulilah lacagtiisii waan shubay waan celiyey hadda kii labaad baa ii socdoon hadda ku shaqaynaya waxaan noqday dee bangiga maalgelinta ay sameeyeen dadka magaalada hadda maanta ka dhaqaaqaya oo shaqaysanaya oo wax la soo baxaya marka dee waynu u mahad celinaynaa fikirkaas dadkii lahaa iyo dee dadkii kasoo shaqeeyey iyo dadkii maalgelinta loo sameeyey inuu xoolahooda ilaahay u barakeeyo dabcan waxaan u gartay inuu yahay gaadiidka dadweynaha ee blka loo yaqaan marka hab sidee abaad ugu soo celin jirtay lacagta bangiga alxamdulilah horta baska waa gaadiidka dadweynaha weeyaan suuqa waan kaga shaqaynaa mida kalena arday baynu ku qaadnaa jaamacadaha iskuullada bil kasta waxaan soo celin hadda baskii hore bil kasta waxaan soo celinayay shan boqol iyo shan dollar baskan waa ka jaban yahay kii hore afar boqol iyo afartan dollar ayaan bil walba keena alxamdulilah annagana waan ka macaashnaa bangigana waan u shaqaynaa waxoodiina waan ka siinaa annagana wax waan ka helnaa marka waxaad leedahay waa nidaam dadka horumarinayo oo qofkii maaragtay garan kara uu ka faa'iidaysan karo maasha allah waxa weeyaan qofkii dee wax la soo baxaya ama shaqaysanaya waa nidaam wanaagsan weeyaan fikirkaas dee dadkii lahaana ilaahay qaaraa siiyo annaga waa ka macaashnay dadkana waan ugu baaqaynaa hadduu ilaahay midda kalena waa wax weeyaan wax ribo iyo wax ka bannaan oo nadiifa alxamdulilah waynu shaqaysanaa waynu ka faa'iidnay dadkana waxaan leenahay waa ka waa furaya waa gartay bangigu dabcan faa'iido yar oo aad raalli ku tihiin buu idinka qaadaa bangiga gaariga horta gaadiidka isagaa soo gataa markuu soo iibsado ayuu naga iibiyaa marka waxaan sii badnayn oo aan saa xoog ahayn ayuuna saaraa laakiin intaasna waa wax aan annaga raalli ka nahay aan uga gadanay bangiga salaam oo ah bangi ay si gaara u leeyihiin qaar ka mida ganacsatada puntland ayaa fursadaha ganacsiga ka sakow waxaa jira arrimo kale oo bulshada ay kula macaamilaan sida dhallinyarada shaqaalaha ka ah xafiisyada hay-adaha qalaad iyo kuwa dawliga ah oo ay u saamaxaan gaadiidka raaxada guryaha deegaanka iyo baahida asaasiga ah ee qofku uusan hal mar ku guulaysan karin inuu dhammaystiro iyadoo mushaharooyinka bilaha ahna ay lacagahan ku bixiyaan wakhti cayiman faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad ba mahadsantahay faadumo halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga haatana dhadhab hay-adda d r c waxay kaalin ka qaadatay kobcinta ganacsiga ganacsatada yaryar ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ganacsatadan taakulaynta ka helay hay-adda d r c ayaa maanta meel wanaagsan ka maraya ganacsigoodii wariyaha v o e da aadan xasan tarax ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kobaca dhaqaalaha suuqyada xeryaha ayaan ahayn mid si xawli ah u kordhaya balse waa mid aada moodo in loogu talagalay inay ku jaangoosan tahay nolol maalmeedka inkastoo ay jiraan dad horumar badan ka sameeyey haddana isku celcelis ahaan tiradaasi waa ay yar tahay dhalinyaro badan oo maskax iyo xoog labadaba haya inay wax soo saar yeeshaan yaa waxaa caqabad ku noqotay lacagtii ay wax ku bilaabi lahaayeen fursadaha shaqo ee yaalla xeryahana waa ay badan yihiin balse hirgelintooda yaa waxa ay u baahan tahay qarash baahiyaha qarash ay u baahan yihiin dhallinyarada xeryaha sifo ay u noqdaan kuwo wax soo saar leh yaa waxaa baryahan dambe ka kaafiyey hay-adda d r c taasoo bixisa deeqo lacageed oo isugu jira deemo amaba waxa afka qalaad loo yaqaan loon kaasoo aad ku bixinayso in yar in yar sifaha labaad ee hay-addan mashruucan ku hirgeliso iyo ah in ay bixiso alaabo lagugu camirayo meheradaada tan saddexaadna waa lacag kaash ah oo si toos ah lagugu siinayo kadibna aadan soo celinaynin haddaba si aan u ogaado macluumaad dheeraad ah waxaan ka waraystay faarax kaahin oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-addan ugu horeynna waxa uu iiga warramay waddada ay u maraan soo xulidda dadkan qaadanaya lacagahan marka hore waa la soo dhejinayaa wax macnaha saksi gooni macnaha oo lagu yeerayo oo la dhahay maaha waa wax dadka dhanka dhexeeya waa la soo dhejinay boorkaa la soo saaray derbiga waxaa la dhihi ha la soo codsado qofkii u baahan in ganacsi uu furto mase ganacsi leh si aan u taageerno waxaana dhahaysaa hay-adda d r c oo hadda mashruuca wada markii lasoo dejiyo kadib adiga waxaad qoranaysaa codsi oo aad leedahay ganacsiyaan leeyahay mase rab- ganacsiyaan raba inaan bilaabo Eh, marka waxaa codsanaya saddex qayb waay in alaab lagu soo gado aad ganacsi ku bilaawid in cash lagu siiyo oo ganacsi cusban aad ku bilaawid iyo in lacag lagu siiyo ganacsi hore aa u lahayd lacag deyn ah oo aad ku ganacsatid kadib markii lagu soo dejiyo oo aad codsatid eh, haddii waa- waxaa lagu fiirinaya shuruudaha awraaqada kusoo qortay codsiga haddii hay-adda ay ku qaadatay oo aad u qalantid in lacag lagu siiyo iyadaa iyadaa kusoo wici waxay ku keenaysaa form la dhaho business plan form qorshe qorshe dejinta ganacsiga formkaas ayaa waxa ku qoran su-aalo badan su-aalahaasa lagula yeelanaya haddana mar labaad waa laga buuxinaya formkii hay-adda dib ula noqon haddii aad ku guulaystid waxaa lagu siinayaa eh, lacagti aad ganacsiga ku bilaabi lahayd iyadoo saddex qayb ah haddii aad codsatay in cash lagu siiyo cash ay ku siinayaan haddaa codsatay in lagu siiyo material material lagu siinaya oo qalabkay kuusoo gadayaan ayaa ku keenaya alaabti haddii aad codsatay revolving fund lacagta wareegaysa oo aad deyn eh oo bil kasta wax ay kaa rabaan aad iska bixinaysid iyadana sidoo kale marka kalama laha haween iyo rag iyo dhalinyaro saddexda qayb way codsanayaan ayagoo isku jiran way codsan karaan waxaa la codsanaya group groupkana wuxuu ka qoobnaan karaa toban qof groupka toban qof ma dhaafsinaan karo mana ka yaraan karo waayo lacagtaada la bixinaayo sida hadda aan ka warhaayo waa boqol kun dadka kaashka waxaa la siinaya lacag boqol kun eh Eh, waxaana u fiiriyeen qof kasta inay kusaa-aadayso toban kun marka boqolka kun tobanka ruux hadday isku imaadan boqolka kun business lagu bilaabo wuxuu noqonaya business weyn waxay kaloo ku tala jiraan marka haddii qofka ganacsigaas boqol kun intay siiyin ganacsi uu ku guulaysto hal sano kadib haddana waxay diyaar u yihiin inay taageeraan mar labaad
dadkan ka faa'iidaysanaya maxay iskugu jiraan ma dhalinyaraa marka hore waa ujeedada u koowaada dadkan wax loo siinaya ma dhalinyaraa ma dad nooca wey
Eh, waxay u badan yihiin qofka eh, haween haween oo single mothers ah eh, curyaamo dad curyaame ah oo aan shaqaysan karin oo ganacsi loo bilaabaya Eh, waxaa ku jira dad waayeele ah oo dad u shaqaynaya meesha ay joogaan waxaa ku jiro dhalinyaro eh, ilmo korinaya agooma ah mase waalidkood ka dhintay iyo hooyada aabahood oo isaga uu u weyn yahay marka laakiinse waxay ku xireen da' da-da oo ah ayaga waxay dhaheen eh, qofka hadduu ka weyn yahay lixdan sano uma ogolaanayno marka lixdan sano ilaa iyo shan iyo toban sano inta u dhexayso way soo codsanayaan laakiin hadda inta hadda aan hayno oo aniga indhahey aan ku arkay oo foomam laga buuxiyey waxay u badan yihiin haween iyo dad curyaama ah tiro intee leeg yaa ka faa'iidaysan doonta mashruucan ay wado hay-adda d r c
Eh, xaradan hadda ana aan joogo ifo foomka keliya aan arkay inta inta group aan arkay ee ku guulaysatay hadda waa afartan iyo kow group marka waa qiyaasi karta dad badan waay afartan iyo kow group oo qofkii la siin doono boqol kun mase boqol iyo labaatan kun waa lacag badan midda kale mashruuc ma istaagi doono haddana bil kadib wuu bilaaban doonaa sidii ayagan ugu dhaheen ma hubo laakiin sida ayagan ugu dhaheen bil kadib wuu bilaaban waxaa jirto dadkii hore codsayadii dhiibtay waxay ka badnaayeen afartan iyo kow boqol ay gaarayeen laba boqol ay gaarayeen marka waxay dhahan dadka way noo yaalaan codsiyadoodii in yar in yaraan soo qaadaynaa bil kasto in yaraan soo qaadaynaa sidaasaan aan ku dhammaynaynaa oo dhan dhalinyaro badan yaa fikirkan soo dhoweeyey waxayna u arkaan in ay tahay fursaddii ay kaga gudbi lahaayeen nolosha adag ee taalla xeryaha dadkan ka faa'iidaystay mashruucan yaa waxaa ka mid ah ifogalis oo ah urur ay ku midaysan yihiin gabdho ka kooban tobaneeyo waxaa maamulka ururkan u haya ceebla cabdulaahi waxayna v o e-da u sheegtay sida ay ku heleen deeqdan lacag iyo weliba sida uu ururkooda u shaqeeyo waxaan ka mid ahayn gurubyada ay hay-adda keer waxay u furtay barnaamijka oo eh, tabaaruceynta oo kor u soo qaadka eh, ganacsiga yaryar annaga gurubkeena wuxuu ka kooban yahay labaatan qof labaatankaa qof waxaan leenahay maamul gabara ajee ledi noo ah treasure aan qabnaa oo buugaagta dhan iyo wixii la qorayo qaabka xisaabeedka noo qaabilsan waxaan leenahay secretary oo isagana qo- qo- qoraa ah ma- qo- maamul sidaa camal oo gabadha jeerleedada gabar kaleetaa ku xigtaa kala dambeyn ah ayaa noo hagaajisan annagii waa macno maamulkeena haysano oo dad marka hore garabka iska soo qabsado oo lacag ayuuta inta isku dardarsadeen meel yaroo ganacsi furte ayaan barnaamijkeena isagoo qoraal ah waxaan ula tagnay hay-adda keer kuma aanan xumaanin waqtiyo fara badan adi bara- markaan qorano wixii aan daba socono waxaan ka helnay lacag boqol iyo siddeetan kun oo lacag kenya ah boqol iyo siddeetanka kun ayaan ganacsigeena ku darsanay waan sii kobcinay maasha allah waxay noo noqotay hadda maanta meel weyn oo oo lagu xisaabtami karo sanad kadib waan isku imaanaa ganacsiga waa mid ku xiran macnaha sanad sanad kadib markaan isku imaano waan xisaabtanaa oo markaan xisaabtanno wixii faa'iide ah oo sanadka soo kordhe meel ayaan dhiganaa amaba waxaan ku furanaa ganacsiyo kaleeto oo kan maanta aan- kii hore oo aan wadnay ka duwan amaba haddii kaleeto waa safinka groupka laakiinse lafihi inta badan waa la celiyaa oo waan dirsanaa gaarisaan adeeg u dirsanaa nairobi aan u dirsanaa dhanka soomaaliya hataa adeeg baa nooga imaada ujeedada macnaha hadday aan ku sheego waxay ahayd marka horeeto annaga haweenaan ahayn dumar ah waan isku imaanay woman group wax la dhahayn samaysanay magac baan u baxsanay markaa magac u baxsanay waxaan samaysanay istarajagi oo macnaha sidii maamulka loo kala hagaajin lahaa kala dambeyntii maamulka markaan dhisanay ayaa waxaan hagaajisanay ayuuta waxaan ku heshiinay macnaha maadaama qaxooti aan nahay xaaladda qaxootigana ay iska adag tahay sidii aan ooga bix lahayn oo nolol maalmeedkeena aan ku kaafisan lahayn qof walba macnaha bishii inuu intaa keeno markay noo aruurtana aan ku furano meel ganacsi ganacsigii waan sii wadna kama aan seexanin hay-addii aan u tagnay intanaan haysanaay maxaad nagu kabi kartiin waasaan kuu sheegay waxay nagu kabeen intii ay nagu kabeen iyo intii aan haysanay ayaan isku darnay markaan isku darnay maantana alxamdulilah heer baan ka gaarnay gabdhaha walaalada iyo soomaalida iyo dadka dhegaysanaya waxaan dhihi lahaa ha jeefina oo isku taga oo gacmaha isqabsada markaad adiga meel iska soo bixiso ma hay-adda iyo dadka kaleetana ku taageerayaan deeqahan lacageed amaba amaahdan waxaa bogaadiyey dhallinyaro badan oo ka walbahaarsanaa inay helaan lacago ay ku shiilaan maskaxdooda wax soo saarna yeeshaan balse tan iyaad moodda inay ka baahi tirayso waxyaabo badan ay isleeyihiin suuragal ma ahan samayntooda aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in habeenka khamiista aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya dhallinyarada iyo maaraynta maaliyadda deegaanada soomaalida ee hamoogaanina heestuna waa heestii zalawala iyo fanaanka cabdiqaadir gaadoco
barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani lahaa ruuxu baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa boqoryow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa boqoryow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa wartii kumaariye wasan bahaye wartii kumaarine wakan bahaye bobtii jaayidka igu balarate wartii kumaarine wakan bahaye markii kumaarine wakan bahaye bobtii jaayibka igu balarate badbaa igu wareegsan diligiiba muuqde bishe inoo balana bishe inoo balana
heestaasi dalawalla iyo fanaanka cabdiqaadir gacdooco waxay u dambeeyeen aan idhaahdee qaybtii hore ee barnaamijka waa go-aankayga dhallinyarada haatanna waa barnaamijkii waa xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah sahra axmed maxamuud oo ku magac dheer sahra halgan waa hooye wakhti badan ku noolay dalka faransiiska waxayse mar dambe go'aansatay inay dalka dib ugu laabato dhinaca ganacsiga ay u leexato magaalada hargeysa ayay ka hirgelisay makhaayad laga cunteeyo islamarkaasna laga helo dhammaan agabka hidaha iyo dhaqanka soomaalida goobtan ayaa lagu magacaabaa hidadhowr waa sahar halgan waxay ka hadlaysaa waayaheeda nolosha iyo weliba sida loo maareeyo maaliyadda loogana guul keeno ganacsiga barnaamijka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kusoo dhawo laanta afka soomaaliga v o a aad baad u mahadsan tahay waan dhowahay ismaaciil kolba xagga dambena madadaalada weynu hidadhowr mar baadna soo dhex gelin doontahay bal horta marka hore waxaan jeclaa waddanka faransiiskaad ku noolayd bal noloshii dalka faransiiska dad sawir yaroo kooban naga siisay noloshii dalka faransiiska horta dalka faransiiska waxaan ku noolaa dhowr iyo labaatan sano waxay ahayd dee nolol qurbo ah marka wanaageeda iyo maxay ahayde dee dhibteedaba way lahayd laakiin waa dee meelaan ka bartay adduunyada horumarka la gaadhay markaan qaybta dee dhinaca positiveka ka eego ee aan maxay ahaydayan dee caru dad waaweyn baa iiga shaqeeya waaweyn baa iiga shaqeeya ciidamada faransiiska ah waa meelaan dee anigoo laba iyo labaatan jira tegay waana dee meelaan ku koray oo anigoo dhowr iyo afartan jiraan ka imi marka waxa weeyaan waxay ahayd nolol aad challenge u ah oo dee nolol u baahan inaad noqoto inaad shaqayso inaad aqalka iska hagaajiso waan gartay inaad wax karayso waxay ahayd nolol aada u adag bay ahayd haddaan in yarku weydiiyo bal waxaan daawanayay telefishinka aljazeera oo kale mar dad soomaaliyo kala duwan iyo dad kaloo ajanabi ah uu wax ka duubayay iyo dad soomaali ay ku jirto ereyba aada ii soo jiitay adiga qaybta aad ka uxiisaa badnad waxay de adigoo meel ka shaqaynaya oo ma garanaysaa bal shaqadaas beriga hore maxaad kana xagga ka qaban jirtay bal ere dadka aad bay shucuurtooda u taabatay habkaad sawirka uga bixisay xilliga
horta nolosha markaad dee qof aajisa tahay inaad been ka sheegtaa ma fiicna marka inaan dadkaygana been u sheego on idhaahdo dee jaamacad baan macalin ka ahay maaha waxaan ka shaqayn jiray ischool meesha librariga ah ayaan nadiifin jiray ama bugaagtaan daskasa guuri jiray ama dhulkaan nadiifin jiray ama maxay ahayde receptionka meesha telefoonada ayaan ayaan qaban jiray marka halkaasaan ka shaqayn jiray dee maxay ahayde waxay ahayd halkan markaan imaadana dee gabadhii la garanaya fanaanada ahayd ee heesiisay sahra halgan baan ahay halkaa markaan tagana dee gabadha meeshaan nadiifisa ee telefoonka yaree soo dhacaya qabataan ayaan ahaa marka dee isku mid maaha waxa weeyaan waxa la waxa waxa weeyaan waxa aan doonayay un inaan la odhan cayr bay qaadataa ama de socialka lacagteeday qaadataa aan doonay waxaan doonay inaan ku tabcoon xoogayga carruurteeda ku koriyo waan gartay ayayga ahayd waan gartay dee nolosha qaara marmar baanad lahayn ba aanad choice lahayn oo ay tahay sidii aad ubadkaaga ku korin lahayd inaad shurgada qabato marka duruuftaas ahayd markaas haray dee wadamada qurbaha shaqooyin kuwaa lamida iyo dee baa laga qabtaa maxaa kugu dhaliyey bal fikraddan siday kugu timi bal inaad ganacsi ad isu rogtid inaad dalkii ku noqotid fikrado ganacsi aad hirgelisay sidee bay kugu timi
horta markaan maxay hayday joogay faransiiska intaan ka shaqeynayo meeshaan ka shaqeyn jiray mooyaane inta kale waxaan la shaqeyn jiray niman artist oo cultureka ah marka artiska culturekii waxay ii furaan inta badan weekendkan dee markaan wakti yar helaba fasax baan shaqada ka qaadan jiray waan bixi jiray oo adduunyadaasaan tegi jiray marka markaan wadan tagno waxaana la geyn jiray museumkooda meelaha hidiya dhaqankooda ee dadkii hidiya dhaqankii marka adduunyada waxba ka faa'iideysa marka taasaa igu fikradaasaa igu kordhisay haddii aan noloshayda maruun maruun aan chancelo allaha awoodana ii ogolaado inaan wax caynkaas u eg haddii ay suurta gasho aan dalka ka hirgelin
marka magaalada hargeysa maxaad ka hirgelisay magaalada hargeysa waxaan ka hirgeliyey anigu keligay magaceediyada waa laydada ismaaciil cawdna laydaa iyo anigu waxaan ka hirgelinay meel layidhaha hidadhowr oo ah hidiya dhaqankeena marka maxay qabataa marka waxaanu ka dhisnay aqal soomaaliyadii baanu ka dhisnay ardaayad iyo yaryaro iyo kiyo waaweyn baanu ka dhisnay waxaanu maxay hayday dee cunooyinkii hidiya dhaqanka shuuradii baa lagu kariyaa garoogii baa lagu kariyaa farcadii baa lagu kariyaa subagii sixinka ahaa muumadii laxooxdii oonu ka bedeloonu hibaa ku bixinay waxyaabo badan baa lagu sameeyaa maxay hayday duqufkiibaad ka helaysaa waxaad ka helaysaa hidibgeelkiiya huurisa arigiiya huurisa kalluunkiibaad ka helaysaa waxaanu isku daynay wixii wadanka laga helayay inaanu inaanu ka samayno dee hidiya dhaqankii maadaama anigu xagga dumarkaan u xabliyaayo waxaan jecelahay markaad dib ugu noqoto taariikhdeena raggu dee inay geel dhaqdaan ama geel soo dhacaa ama maxay hayde geel arooriyaan ee waraabiyaan mooyaane dee dumarkaa shaqo ku lahaa inay aqal dhisaan oo ay dee reerka aqalka u dhisaan halkan iminka daaraha la dhisay ninkii hebel aqal aqal horta ma soo dhistay qolooyinka dibadda ku maqan ede wallahi ha soo qaalin dee hebelaa soo dhistay oo dee halkaa dalkaa degan oo kasoo dhistay dumarkaa markaan waxaan isiri dumarkiina qaaliga ahaa ee wanaagsanaa ee intay geed dan diiraan maydhaxda ka sameynayay kabada ee aloolka sameynayay ee cawska xariirta lehe saddexlaha lehe shanlaha lehe toddobaalaha leh sameynay wuxoodii haddaad soo bandhigto maxaa ka qursa laakiin sahre aan kaa aan kaa dhex gala kaftan ahaan dee iminka taas miyaan isbedelona imika dumarkaa berigaa wax dhisi jira imika dee raggaa wax dhisa markaad eegtid hase dee adduunyadii waa isbedeshada oo dee inaad bal mar uu noloshiina wax dhistaan ha laydin arko idinka ku dhiibi laakiin waxa weyn tani dhagaxijiina waa dhagax dhagax saar laakiin annaga geedkii baa la diirayaa oo maxay hayday haddana meedhaxdii haddana maxay hayday waa la waa laisuu hayaayo dee xarigiiyo xiggii baa la saarayaayo maxay hayday dhigtii baa la samaynayaayo maxay hayday waxaa la qurminayaa hoorkii baa la qurminayaayoo dee caragii dhigta lagu sameynayay baa ayaa la qurminaya waa la jarjaraya waxay ahayd waxay wax wax le samir le samir qurux badan oo dee doonaysa aqalba inuu aqalka kale qurux badnaado laakiin dhagaxan dhagaxa la saarayo may taa kuma saani kartaane waayo waan usoo geli doonaa su-aalo badan oo la xidhiidha arrimaha ganacsiga dhegeystayaal kala duwan oo dunida ku kala sugan ayaa telefoonada khadka si toos ugu jiro idin ina dhegeysanayay haddaan dalkan maraykanka oo kale aan kaga bilaabo bal magacaagadoo igu bilaabi doona sahra halgan baa marti noor noo ah oo dalka faransiiska hore deganaan jirtay haatanna ku sugan magaalada hargeysa oo ay meherad ganacsi ka hirgelisay bal su-aashaad qabtid ismaaciil walaal aad baan ku salaamayaa magacaygu waa mikhail jibriil waxaan joogaa colombus maraykanka saar halganna qiimeyn fara badan baanu hayaa walaal adigana aada iyo aad baan runtii ku taageeraa waan ku salaamaya sidoo kale runtii ma su-aal su-aalo fara badan ayaa markiiba igu dhashay laakiin marka koowaad horta waan bogaadinayaa business caynkaasa oo runtii ku cusub qaab yacni ka duwan oo qofkii at the same time dhaqankiina dadkii dhiirigelin oo kale ay noqonayso weliba dadka qurbaha ka yimaada waa wax runtii aada loogu baahnaa marka si guud ahaan fursadaha ganacsi ee dalka yaalla maadaama aad joogto qurbahana ka noqotay sidaad u aragtay wax waa wax intee la-eg opportunitygaas ma ma laga yaaba inuu naga dhamaado i mean you know waayo waan kusoo noqon doona su-aal labaad hay sidii aan sahara siiyo fursadda horta aada iyo aad baan ku salaamayaa aadna waad ugu mahadsantahay su-aashaad iweydiisay amba waan islahaa toban sano ka hor waxaan islahaa fursad heli maysid laakiin waxaad moodaa maalinba maalinta kasii dambaysa inay maxay ahayde baahida in wax soo saar la sameeyo ay maxay ahayde ay sii badanayso way buuxdaa waxa weeyaan somaliland dhalinyaro badan bay leedahay marka waxay ma dhamaanayso waxa weeyaan beerihii oo dhan baa dhiman maxay ahayde recyclekii oo dhan baa dhiman waxyaabo badan baa ayaa dhiman marka shaqa way buuxdaa haddii aada doonaysa inaad wax abuurtaan maanta waxaan idin leeyahay soo tahriiba waay haddaan su-aalku weydiiye bal waxyaabahaas tiraad markaad meelaha marmarayso dadku markay qurba usoo baxaan fikrado badan bay arkaan dee duni fursado aad u yar yihiin bay joogaan markaad dalka ku noqotay waxyaabaad meelaha intaad ku aragtay tiraad alelayaa waxana wax ka sameeya alelayaa waxana wax ka sameeya maxaa kamid a horta waxa kamid a ugu horeeya waa qashinka haddii qashinka recycle laga samayn lahaa dadkana way anfici lahayd maxay ahayde shaqooyin badanna waa laga heli lahaa waayo wax xuun baa la keenayaa imika wadanka batay caagadihii bihii daafadihii waxa weyaan kambani weliba waxbuu soo dejinayaa markuu soo dejinayo laisma weydiinayo waxaan hadhow toole xaggee la geynaya waa la keenaya haddii qof walba wax soo dejiyaba la odhan lahaa caagadaa magacaagaa ku qoran oo adigaa ka mas-uula waa in dib lagugu soo celiyo waxa weeyaan wadanku dee uu- uu maxay hayaan waxa ka yaraan lahaa een, qashinka badan ta ugu horeysa waa waxa weeyaan taa haddii dee inuun dadka ku hamiyaya inay wadanka wax ka qabtaan waxa weeyaan halkaas shaqo weyn baa ka banaan waan gartay een, horta eh, waan kusoo noqon doonaaye bal magacaaga adoo igu bilaabaya iyo su-aashaad qabtay Een, walaal magacaygu waa cabdiqani bare een, run ahaantii een, barnaamijka in badan baan la socday sa- sahri waday kolley waxaan aad waan u islaamaya hooyada maaragtay soomaaliyeed waa kolley qof aada u qaaliya oo saameyn badan ku leh maaragtay bulshada soomaaliyeed Een, markaas waxaan leeyahay een, maadaama oo ay tahay hawshan aad ku jirtaa hidiya dhaqankii kolley hidiya dhaqanku mid keliya lagu soo koobi karo in yar maaha laakiinse waxaan odhan lahaa kolley ma yahay mid een kolley intii badneyd aada qabateen mise waxa waxba ma dhinaba aad leedihin kolley waaba bilowba bilow weeyaan oo waxa weeyaan dee waxaa la yidhi em, far kaliya fool ma dhaqdo iminka wasaaradii maxay haydayaan dalxiiska ama hidiya dhaqanku dee weli may em, samayn waxaanaanu samaynay marka waxa weeyaan waaba waa dhibic yar oo kamida hidiya dhaqankeenii marka waxaan u baahannahay inaan sii badino oo dee aanu dadka barno sidii eh, awrta loo rarayey ee haamaha loogu rarayey ama cawska marka reerku guurayo een, hidiya dhaqankeeni sidii dee loo sameynayay waa fari kama qodna aad buu ballaadhan yahay hidiya dhaqanku midda kale hidiya dhaqanku kuma koobna uun kanaanu sameynay somalilandu kuma koobna oo meel maxay haydayaan maanta afka soomaaliga lagala hadlo sidan oo kaliya ma jirto oo ka furan een, een, maxay haydaya een, een, wadamadoo dhan marka waxa weeyaan waa meel qof waloo imika qof wal oo fanaan soomaaliyeedii meeluu kusoo hegan karo oo uu iman karo oo odhan karo maantaad meel dee dhaqankii iyo hidihii le aad dhex joogta aad ka heesi karaysaa ama aad wax ku gudbin karaysaa haddaad suugaan hayso ama gabay hayso ama geeraan hayso Waan waxa weeyaan waa waa waxa weeyaan waa meesheedii laakiin weli fari kama qodna waan gartay een, horta soo awoori eh, dhegeystayaasha kudhood waan ku noqon doonaa laakiin dhegeyste kale oo magaalada hargeysa een, isna inaga soo biray Een, bal magacaaga adoo igu bilaabaya su-aashaada mustafa maxamuud maxamed een, aad iyo aad baan idin salaamaya een, ismaaciil iyo een, sahre halgamba runtiina aad iyo aad baan u hambalyaynaya barnaamijka een, dhaqanka ee ay ka hirgelisay dalka iyadoo soo noqotay oo qurbaha kasoo noqotay kuna dhiiratay inay dalkeedii wax kusoo kordhiso oo kana bilowday dabcan dhinacii ugu fiicnaa ee laga bilaabi lahaa Een, su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay sahra halgan waxaa samaysay xarun dhaqan oo runtiina aada waxyaaba badan ku kaydisay laguna qabto waxyaaba badan loola xiriira dhaqankeena iyadoo taasi ay jirto haddana een, waxaad moodaa in dadku ay dhaqankii kasii siidanayaan oo mar walba lagasii fogaanayo xarunta aada samayseen marka laga yimaado ma jirtaa wax wa- dee wacyigelin ah oo aad maga- tusaale ahaan intaad dibadda uga soo baxdaan meeshiin oo kale oo aad aa- aad dadka ku ku wacyigelinaysaan inaanay ka tegin dhaqankooda tusa- oo aad dee dad nool oo macnihi ama marihii xidhan oo kale tusaale ahaan oo oo cuntooyinkii oo kale een, hab noocaas oo kale aad ma samaysaan mise meesha unba dee a- aad dadka ugu yeedhaan oo inay arkaan waxyaabihii hore ee jiri jireen sidaas oo kale ayaan ma samaysan su-aashaydu saas ayay noqonaysaa aadna waad mahadsantihin aad baad umahadsantahay adoo hargeysa joogay een, isku soo marra maraykan adduunyadiiba saasoo yaraatay taasiba may jirin aad ilaahay baanu ku mahadinaya een, waxa weeyaan waanu ku tala jirnaa inaanu waxyaabahaas oo dhan samayno laakiin dee waxaa la yidhi een, ooda dhacameed si ay u kala sarreeyaan baa loo kala guraa marka de aniguna kelimaan ahay haddii dee laysoo caawinayo diyaar baanu ahay wax deg deg baan wax walba u samayn karaa laakiin waxa weeyaan waa inaan dee is- eh, tallaabo tallaabo u qaado marka waan ku tala jiraa waxyaaba badan baan ku tala jiraa insha allah haddii ilaha idhaahdo oo hidiya oo een, ciyaarihii hidiya dhaqankiyo lasoo celiyale inaan koofida dhowra sameeyo oo maxay ahayde dadka dee barta ciyaaraha hidiya dhaqanka inaan iskuol hidiya dhaqan afuro waxyaaba badan baa hamigeyga ku jira laakiin de haddana een, waktigeeda insha Waa.
allah igu siba Een, waan gartay ilaahayna ha hadaan igu waan gartay sahrey bal magaaladan hargeysa markaad eegtid oo kale een, Mm.
dadka qurbo jooga ay wax badan bay kaa dhowrayaan oo dacaawa ku dhegeysanaya Een, bal waxaad iga warantaa magaalada hargeysa bal habka ganacsiga ama dhalinyaradan iminka jaamacada ka soo baxday ee doonaysa laga yaabo inay dakhli heli karaan ee doonaya inay wax bilaabaan sidee buu qof ku bilaabi karaa horta em, markaad si u eegto dhalinyarada kasoo baxday horta aad wakti wacyiga adag oo dee dal aq- dal la aqoonsanyay maaha dalkani Een, in ay qof em, wax weydiistaana em, way dhici kartaa waxay u badan tahay inay dhalinyaradu hadday doonayaan inay project sameeyaan inay wax eh, soo amaahdaan laakiin dhibka jira waxa weeyaan waxaa waxaa jira waxyaaba xadidad baa jira lacag haya oo lacag haysta laakiin aan fikirkii hayn geeso waxaa la idhahdaa imika ii fikir baa la idhaha waxaad arkaysaa qof meel yar wax ka sameeyey wax ka yaryabay oo qof kaloo ka lacag badan intuu meeshii agteedii soo degay fikirkii ka qaatay markaa dee waxa weeyaan sharcigii ilaalinayay qofka aan haysan eh, maxay hayde lacag badan ayaan jirin marka haddii taa la sameeyo waxaa laga yaabaa dhalinyaradu inay iska dayn lahay tahriibta waayo dhowr iyo toban kun oo dollar bay ku tahriibaan dhowr iyo toban kun oo dollar haddii meel ku furan lahayen ama wax ku samayn lahaayeen wadankooda way ku nagaan lahaayeen waanay aamini lahayen marka taasaa keenaysa in maxay haydayan ay ay aanay dhalinyarada jaamacadaha ku jira ku dhiiranba inay sameeyaan sidii hebelunbaa laga furin bay soo waan gartay een waxyaabaha laakiin dhiirigeliyana maxaa ka mid ah Een, dhalinyarada rajada u abuura taasi waa waxyaabaha een een ee, u abuura inta badan ku abuura niyad jabka waxyaabaha dhiirigeliya is leedahay markuu haddana arkaan iyagoo niyad jabkaas jiro inay inay ku dhiiradaan inay ganacsiga u leexdaan maxaa ka mid ah Een, markay arkaan dhalinyaro iyaga da-dooda ah oo dee kasoo bilaabay wax yar oo maanta een, maxay haydeen meelaha ugu quruxda badan haysta way ku dhiiradaan waxay odhanayaan dee hebelba rooma maalin lama wada dhisin baa layidhi hebelba muu maxay hayday muu haysan marka aad bay aad bay ugu dhiiradaan dhalinyarada haddaan qaar kuusoo magacaabana dee waan waan kuu sheegi karaa ii sheeg bal mid ka mid a Laakiin, tusaale bal Een, tusaalena la wadaag een, sida sida summer time oo kale hudheelka siciid iyo een, maxay ahaydeen ah, een, indhabirta iyo een, markaad aragto een, maxay ahaydeen ah, een, ah, googa oo ah, meel la idhaayo maka la furay dee waa waxa wey lagaa dambeeyey Bal Een, mid- maxay ahaydeen ah, dollar story googaana waa isku mid un marka dhalinyaraa furatay marka waxa wey dhalinyaradii iyo sacaadidiin iyo markaad aragto de waxaad odhana waxaad is odhanaysaa wow dhalinyaradaasi waxay kasoo bilaabeen wax yar dukaan yar bay kasoo bilaabeen maantana dee santarada ugu waaweyn een, hargeysa ayay ku jiraan marka tusaalayaasha ku jira haddaad dadka aan garanayn goobahaas oo kale amaan horu tegin tusaalayaasha ku jira ee aad u sharxi kartid Ah.
maxaa ka mid ah ee aad oran kartid tusaale ahaan qofkaasi waxaasuu sameeyey waxaasuu qabtay deedna halkaasuu maraya bal haddaad mid ka mid a noo soo qaadid oo kale iminka iminka matalan ba haddaan kaaga warramo sacaadidiin wuxuu wuxuu ku bilaabay inuu aan aan maxay ahayde hargeysa bartankeeda dukaan yar ka furo uu ku iibin jiray een, maxay ahayde raashinka iyo duruucda yaryar iyo waxaasuu ka- halkaasuu ka bilaabay iminkana wuxuu leeyahay een, maxay ahayde meesha ugu weyn hargeysa ee laga iibiyo firinjarada ee laga iibiyo alaabta guryaha alaabta maxay ahayde een, een, annaga hudheelaha haddaan kasoo iibsano laga soo iibsanayo dharka wax walbo de waxa weeyaan center commercial oo kale weeyaan marka Waa- wuxuu kasoo halkaasuu kasoo bilaabay halkaana wuu maraya waan gartay Een, waxaan filaya qaar badan inay tusaalayaashaas ay ku dhiiran doonaan oo ay dhinacii ganacsiga intay jeclayd haddaan usoo mid noqono mid baan ku daraya Haye.
laakiin waxa weeyaan inaanad is odhanun me- horta waxa weeyaan markaad wax bilaabayso samir bay u baahan tahay haddii aad is tiraahdo xagga sare kasoo bilow waxa weeyaan hoostii waxba kamaad dhisin marka markaad doonayso inaad maxay hayday doonayso inaad wax bilowdo dee waa inaad zerooga kasoo bilowdo step by step aad usoo bilowdo aanad furan dee bil ama laba bilood ama saddex bilood ku taajir ma dhacayso taas waan gartay waxa weeyaan qofka markuu d- usoo eh, diyaargaroobayba baacimshir noqdo waa inaad kustaa waa inaad kacdaa waa inaad kustaa waa inaad kacdaa marka waa inaad usoo diyaargarowdo waxani ma waa tacab weeyaan markaad gasho un baad garan kartaa anigu waxaan haysta wax yar oo iska fudud laakiin maalintaad gasho ayaad garanaysaa because anigu markaan iminka ka baxayo hudaalka waxa weeyaan shuurada iyo muqmadu sariirta ila tegaya waa inaan ka fikira inay taalo inay go'day inay maxay haydeen daqiiqdii lix wixii lagu soo dibaya ay taalo waa inaan waxaasoo dhan ka fikiro wax kaa hadhaya maaha waa wax twenty four hours taagan marka inaad dhexda soo xidhisood ugu soo talagasho inaad shaqayso warka weeyaan marka hore ha ugu tiragelin inaad baragto ama aad wax hesho marka hore waa inaad tacabto dhexgeliso waan gartay sanadka ugu horeysa labada sana waa inaad usaabixo laakiin shaqada maantaa dhimanayaayo waxaan doonayaa inaan halkaa wax ka bilaabo dabadeedna aan sanad ku taajiro ma noqonayso waan gartay haddaan su-aal ku weydiiye horta qurba joogna waad ahayd ee dalkana waad joogtaaye waxaa dad badan ay aada ugu doodaan oo yidhaahdaan eh, lacag badan hadeer tusaale ahaan xaflada intaa qurbaa lagu qabtaa oo laga yaabo kharash badan Ah.
la iskaga baxaa hadeer ama cid ha Ah.
loogu dabaaldego een, maamul ha loogu dabaaldego een, maxaa la odhan jiray een, ma- lacag aada u badan baa lagu bixiya bal sidee baad warta kharashaadka ku baxa horta xafladaha waaweyn laga yaabo dadkaasi xaflad inay dee lacag aad u badan ku baxdo oo laga yaabo in dad badan ay wax u abuuri lahayd fursado ganacsi horta waa run markaad aragto een qurbo joogu markay een aa- aan ka bilaabo markay een loo tago horta een loogu tago dadka yurub ugu tagaan ee dee ee, ama madaxda qaranka ha ahaato ama madaxda axsaabta ha ahaato loo tago si fiican baa loo soo dhaweeya laakiin markaad u eegto raallina ha iga ahaadaan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ama boqolkiiba sagaashan waxay usoo dhaweeyaan beritoole markaad timaado wadankii ha lagugu soo dhaweeyo waxaan doonayaa inay mentalitygaa dadka iska bedelaan waayo markaad soo dhaweyso eed halkaa kusoo dhaweyso eed halkan timaado waxa weyaan qofkii wuxuu ku qasbaya inuu kusoo dhaweeyo waxaana ku baxa lacag badan badan badan oo caruurtaa yaryaree ka fekeraysa kubadoodii cagta iyo dirayskeedii iyo kabahoodii ee intaas sida ay ka nagayn lahayd inay maxay ahayday tahriibaan ayay ayay maxay ahayday ayay ayaa ku badbaadaya marka marka toban oo dollar casiimadii qurba joog loogu sameeyo de waxa weeyaan waa khata waxa weeyaan dhib badan bay dalkii gaarsiinaysaa ee nuuxa imika waxay yidhaahdaan maxay ahayde waxaan ahay maxay ahayde daljooga maanta qurba jooga beritoole ayay ku odhanayaan maxay ahayday markaa qurba jooga beritoole nacamti waan tahriibaya nasaasaa laiisoo dhaweynaya door weynna way ka qaadataa xafladaha qurba jooga loo sameynaya tahriibta dhalinyarada aada bay uga qaadataa marka waxaan ka codsanayaa anigu shaksi ahaan inay markay yimaadaan dadkooda ku dhex milmaan oo aanay odhan xafladahana loo sameeyo dawladdu way ku qasbanto dee halkaa waa lagu soo dhaweeyey oo axsaabtii way ku qasbanyihin laakiin inaanay iyagu markay yimaadaan aanay odhan ay hadday doonayaan inay xaflad samaystaan iyagu la baxaan Waa gartay.
hataa xafladii samaysanayaan waxa uga qiimo badan inay intay diraysi iyo kabooyi iibiyaan dhalinyarada siiyaan waan gartay wada ciyaaray waan gartay sahraydi waxaad caan ku tahay gabagabadii barnaamijkana joognaa dee dhinaca fankana kama madhnid een, hoteelkaaga wuxuu caan ku yahay oo kale in dee si live ah ama toos ah ay fanaaniinta u yimaadaan oo shimaale axmed shimaale baan habeen dhawood arkayey shay maradda carba mar arkayey macnaha dad kala dadwan baa yimaado dee meesha ka heesa bal maxaad eh, adigu caawa bal hadd- maxaad dhegeystayaasha bal ku yar madadaalin lahayd bal haddaad hees ka mida kuwaaga adigu aad life noogu codkaaga noogu yar qaadidin yar Een, kolley een, hees hees bay dadku aada u jecel yihiin oo taasna maan idiin qaaday haddii ilaahay haye bal nala wanaag Heesahay. Een, Shadaan iyo Mashuuli baa nala joogay iyo een, nin kale cali layraa maxay hayday iyagaa banu xidhay meesha iyagaa keesay haddii la xidhaa marka een, maxay hayday cabaar baan ku sugayo cadceeday damaqdee cidla kaagamaan tegin kamana calool goyin caydhina ismaan odhan cimrigayna kuma talin caqligii naftaydu cusub iyo dhulbaadilo caddaan iyo madow baali ku calmaday adigaan ku caleema saare carabii ka soo noqo ama intaas inay waa sii wada Em, waa aad u cod qurux badan tahay hees kale baa jirto maalmahanba dee aad warbaahinta ugu soo noqnoqonaysay oo Hay.
een, waxaan filayaa muuqaalkeedaba lagaa duubo ilaa xataa maalmo dhawadaad een, masraxyo yurub aan ku arkayay Een, Hay.
heestaasi iyadu maxay ahayd haa waxay ahayd anigoon diidayn dambigii aan leeyahay dumar waa ma garatee ilahay la doonine dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya haydiidin laba ruux
doonida axaad dhawyaro ku dhaaftee kuma darin masiibadan kula dardimaante nafsi doonida axaad dhawyaro ku dhaaftee kuma darin masiibadan kula dardimaante dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya haydiidi laba midunbaad dulqaatee haydiidi laba midunbaad codkii saarax axmed maxamuud saare halgan wuxuu u dambeeyey xubintii wicitaankii barnaamijka waa go'aankaaga isla iyada ayaana ka hadlaysay sida loo maarayo maaliyadda wuxuu u dambeeyey barnaamijkii waa go'aankaaga intayna toddobaadka dambe kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o nla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.